maanta oo kale koob iyo labaatanka bisha february sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee afka hooye warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o e da jaamac buule jaamac farasle
shibanaha mooga shibanaha mooga shibanaha mooga
afka waxaa lagu tilmaamaa agabka ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo dhaqanka iyo hidda-bulshadeedka caalamka oo aad mooddo inay sannadahan dambe aad isu dhex gelayaan kuwo badanna inta laga xoog badiyo la dhaxal rogayo sidaa ay xustay hay-adda qaramada midoobay afartan iyo saddex boqolkiiba afafka caalamka waxa ay ku dhow yihiin inay baaba'aan afka soomaaligana waxaa lagu doodaa haddii uusan kuwaasi ka mid ahayn dirka deriska la'ah ayuu ku jiraa oo dhaawac ayaa soo gaaray haddaba maadaama maanta loo dabaaldegayo maalinta afka hooye ee adduunka waxaannu isweydiin karnaa door intee le'eg ayay waxbarashadu ku leedahay kobcinta iyo ilaalinta afka hooyo mustafa fayrus waa madaxa macadka cilmi-baarista soomaaliyeed ee jaamacadda muqdisho iyo xeeldheere ka tirsan akadeemiya goboleedka afka soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga mustafa waxa uu dhowaan qoray warqad cilmiyadeed uu uga hadlayo barashada iyo barista afka soomaaliga oo uu ku tilmaamay dadaal kala dhiman waa kan isaga oo sharaxayo doorka ay waxbarashadu ku leedahay kobcinta iyo kaydinta afka hooyo bismillahi raxmaan raxiim waa marka hore aad iyo aad baad mahadsan tahay jaamac marka xiga waxaan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha waxaana nagu gowaadinaya maanta oo ah maalinta caalamiga ee afka hooyo ee duniyada o dhan looga dabaaldegayay afka hooyo markii laga hadlayo saaad u tilmaantay waxbarashada waxbarashadu kaalin weyn bay u leedahay afka hooyo sidoo kale afka hooyona waxbarashada kaalin weyn ayuu ugu jiraa oo wax weyn buu u taraa markii laga hadlayo qofka marki afkiisa hooyo la barayo tusaale ahaan af soomaaliga oo qofka soomaaliga afkiisii hooyo ah taasi waxay ka qayb qaadanaysaa in qof kobcinta afkii uu qofku ku hadlayay iyo tayeynta adeegsigiisa iyo sidii si xirfadaysan uu ugu adeegsan lahaa af soomaaligaas waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa gudbinta dhaqanka iyo qiyamka bulshadu ay leedahay oo bulshadu ay qofkii ugudbinayso oo saas lagu dhaxasiinayo dhinaca kale dabcan ta afku waxbarashada iyo tacliintana qiimo weyn buu ugu fadhiyaa oo aqoonta ardayga yar waxbarashada hoose dhiganaya uu qaadanayo markuu afkiisa hooyo ku qaato tir ahaan iyo tay ahaanba sare u kacdaa waxaa kaloo qeyb weyn ka qaadanaya inuu afkiisa hooyo wax ku bartaa deegaameynta aqoonta oo aqoontuu baranaya inay ku xidhan tahay bulshada iyo deegaanka u degan yahay qoraalka macalin mustafa fayruus oo lagu daabacay warsidaha aga cadadkiisii luuliyo iyo sebtembar labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayaa waxaa ka muuqday dhaliil ku aadan hay-adaha waxbarashada ee af soomaaliga dhigo sida ay u qaabeeyeen iyo meelaha in laga toosiyo u baahan tan oon horta dhaliilaha aan ku tilmaamay qoraalkaas aan kaga hadlayay dabcan cilmi baalis hore labaiyo tobanki laba kun iyo shan iyo tobankii soo baxday bayna qeyb ka ahayd iyadana waan ku tilmaamay waan ku tilmaamaya maadada af soomaaliga ah ee lagu dhigo dugsiyada soomaaliya hoose dhexe iyo sareba xanaanka loo abaaraya inuu khaldan yahay oo maadadii af soomaaligu af iyo suugaan bay ka kooban tahay in afkii la gacan bidixeeyey suugaantii lagu soo reebay suugaantuna tix iyo tiraab bay ka kooban tahay tiraabtii la gacan bidixeeyey oo tix lagu soo koobay tixdiina macno iyo ereyo iyo waxay xambaarsan tahay tixdiina lagu soo koobay in la xafido oo keliya marka ardaygii wuu xafidaa imtixaankuu kaga gudbaa noloshiisa saameyn badan kuma yeelato afku wuxuu leeyahay xirfado xirfadii way ka kala dhiman yihiin dhaliilahan tilmaamay ee ka muuqda waxaa kamid a macalinka dhigaa takhasus ahaana af soomaali lama soo barin waana cilmi la baro dabcan oo qofku inuu u dhashay afka hooyo uun macalinkuma noqdo xirfad ahaana looma soo tababarin sidii qof afkiisa hooyo uu cilmi ahaan uu u bari lahaa daraasadaas sahamintaan sameeyey waxaa ka muuqanaysa macalimiinta maadada af soomaaliga dhiga een la kulmay boqol kiiba toban ka mid a af ingiriisi bay digrii ku haystaan sagaashanka kaleeto maamul iyo dhaqaale iyo combyuter iyo waxyaabo kaley barteen teeda kale agabka waxbarashada la adeegsada aad buu ukala dhiman yahay oo waxaa lagu soo koobay buuggii muqararka ama tegis buugga oo keliyaata wuxuu u baahan yahay marka arrintaas in wax laga qabto sida wax looga qaban karana waa in dhaliilahaas meesha laga saaro hanaankan lagu abaarayo in la toosiyo oo aan laga dhigin muxuu ahaayey suugaan la xafidsiinayo oo keliya ta aan laga dhigin ee laga dhigo muxuu ahaa manhaj dhamaystiran oo ardayga xirfadiisa akhriska iyo qoraalka sare u qaadaya xirfadiisa dhegeysiga iyo hadalka bulshadu ka dhexlaa laakiin labadaas in aada looga kabayo u baahan tahay oo manhajka la tayeeyo teeda kale macalinka waa in la diyaariyo macalinka marka la shaqaaleynaya waa in lagu xulashadiisa la hagaajiyo oo ayna noqonin macalinkani gabayo badan buu xafidsan yahay uun aan lagu xulanin inuu ugu yaraan af aqoon u leeyahay kii shahaado ku haysta digri ahna la horumariyo dabcan ugu yaraan afafka kale carabiya ingiriisiga maba jiraan af soomaali digri lagu qaata yani kama jireen marka dhankaasna la xoojiyo agabku u baahan yahayna loo dhamaystiro oo ama macalinkana tababarana la siiyo intuu shaqada ku jiro agabku adeegsanayna bugaagtan muqararka ah lagu soo daro bugaag kale oo taaba oo akhriska markii ardayga u akhriskii waxay keenaysaa inuu kobciso aqoonta uu leeyahay ereyada aqoonta uu leeyahay afka adeegsigiisana ay sare u qaado marka arrintaasna waa arrin muhiim shaad dadweynaha in la shiilay hadalko laga soo shaqeeyo laga soo shaqeeyo waayeelka shiraayo laga soo shaqeeyo laga soo shaqeeyo waayeelka shiraayo shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay shanta diin islaamiyo sharciga ilaahay sharciga ilaahay shidaanay u lahay
axmed abakar maxamed waa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee somalilan intee in la eg ayay wasaaraddu ahmiyad siisay doorkii ay waxbarashada dowladda iyo tangaarka loo leeyahayba ku leeyihiin kobcinta iyo xanaanaynta afka hooyo walaal aad baad mahadsan tahay wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan ahmiyad ballaadhan ayay siisaa kobcinta afka iyadoo ka duuleysa markaa qodobka lixaad farqadiisa koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan afka rasmiga ee jamhuuriyadda somalilan waa af soomaali ayuu dastuurku sheegayaa sidoo kale xeerka waxbarashada ee qaranka ayaa isagana qodobkiisa shanaad wuxuu sheegayaa in muwaadinka la siiyo waxbarasho ujeedadu tahay in la celib tiro markaa akhris qolas la-aanta marka wasaaraddu iyadoo dhiirigelinaysa waxay runtii hirgelisay barnaamijyo waaweyn waxaa manhajkii qaranka la qoray oo af soomaali ku qoran oo la daabacay oo ardayda loo qeybiyey waxaa jira waxaa la fidiyey xarumihii lagu baranayay markaa af soomaaliga iyo xarumihii lagu baranayay markaa qoraalka waxaa la sameeyey markaa madallo waaweyn oo lagu soo bandhigo hadday buwaag tahay hadday aqoon isweydaarsi tahay waxaasoo dhan ay waxbarashadu ay dhiirigeliso maktabada waaweyn baa laga furay tii u dambeysay shalay wasiirka waxbarashadu uu soo dhagax dhigay gibiley boormay ku taalaa laascaanood ceerigaabo berbera hargeysa marka waxaasoo dhani waxa weeyaan waxyaalaha afka soomaaliga runtii lagu kobcinayo waa kan isla axmed abakar oo sharaxaya waxa ay wasaarad ahaan ka qabteen daruufaha haysta afka hooyo wallaahi waxaanu ka qabanay horta wasaarad ahaan wasaaradda waxa la dhawaan la sameeyey berdheed waxa la sameeyey akademiga afka iyo dhaqanka cilmiga iyo fanka la yidhaahdo iyo sugaanta oo runtii ujeedadiisu tahay in la horumariyo fanka raaraaca hidaha iyo dhaqanka cilmi baarista afka qoraalada bugaagta iyo curinta erey bixinta intaasoo caqabada af soomaaliga haysatay waxaa kaloo ka mid a caqabada afkeena haysta runtii qorista oo dadkeenu yacni aanay muhiimad badanba saarin marka wasaaraddu waxay samaysay hagaha loo tixraacayo markaa qoraalka hagaagsan tababaraanu ku bilownay markaa dhowaan shaqaalaha wasaaradda lagu tababaray sida af soomaaliga loo qoro maadaama ay luuqadeena koowaad af soomaali tahay isbedel weyn baan runtii ka aragnay intii tababarkaa la siiyey shaqaalaha wasaaradda qaabka wax u qorayaan waraaqaha wasaaradda ka baxaya taasoo kaliftay markaa shaqaalihii kale dowladdu inay dalbadaan in tababarkaa la siiyo marka dadaalladaasay wasaaraddu samaysay waxaana rajeynayaa iminka in manhajka jaamacadaha laftooda in aada loo xoojiyo barashada luuqada soomaaliga haddii xagga fanka tahay iyo haddii xagga barashada luuqada tahay
shibanaha moga shibanaha moga shibanaha moga shibanaha moga
boobe yuusuf ducaale waa aqoon-yahan ka mid a dadka aqoonta iyo taariikhda soomaaliga ku xeel dheer marka laga tago inuu yahay qoraal soo bandhigay buug door ah haddana farshaxanka qoraalkiisa wuxuu ku darsaday hoos ugeegista afka buuba ayaa isaga oo hargeysa ku sugan waxa aan weydiiyey meelaha uu isleeyahay afku waa uu ka duruufaysan yahay bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan isleeyahay marka ugu horeysa guulihii taariikhiga ahaa ee dadka soomaaliyeed gaadheen bay ka mid tahay qoraalka af soomaaligu kun iyo sagaal boqol iyo labiyo toddobaatankii inkastoon ka mid ahaa dadkii halganka hubaysan ku jiray haddana kaga masuugi maayo nidaamkii maxamed siyaad barre inuu guushaa taariikhiga ah diiwaangeliyey oo uu ka tegey waxaan u arkaa halka af soomaaligu ka leexsan yahay ee ay goldalooladu kaga jirtaa waxa weeye marka ugu horeysa inuu af soomaaligu agoon yahay maanta agoon waxaan uga jeedaa markii af soomaaliga qoraalkiisa la bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo labiyo toddobaatankii waxaa gacanta ku hayay guddidii af soomaaliga maanta cid allayaal cid mas-uuliyadda hayso oo aan garanayaa ma jiro inkastoon maqmaqlo hay-adaha la sasameeyey waxaynkaas ah laakiin cid sidii qoladaasi xilka u gudanaysay u gudataa ma jirto af soomaaligii baylaha buu iska noqday wuxuu noqday xoolo bahal ku dhex dhacay oo nin walba intuu ingoostay meel ula cararay oo siduu doono ka yeelay oo uu siduu doono u qorayo xataa waxaanad maanta ku karayn kuwa ku hawlan qoraalka af soomaaliga ah maanta ku kari maysid war bal horta intii guddidii af soomaaligu ay kaga tagtay uun aan heshiis ku noqono nin waliba xarafku doono yaanu labalaabanin taa ku kari maysid taasaan u arkaa inay tahay mas-uuliyadda koowaad in la helo soomaali baynu nahay maamullo siyaasadeed baa ka jira oo kala duwan oo meelo kala duwan ka jira laakiin ti taasi inaga mamnuuci mayso sida dee adduunyada kaleba ilan bani aadam baynu naho dadkun baynu la mid naho la dhalano sagaal baa laynagu dhale inaynu waxaynu wada leenahay ka heshiino sidii aynu u dhowri lahayn ee aynu u qabyo tiri lahayn booba ayaa sidoo kale sharaxaya cidda iyo sida ay mas-uuliyadda tayeynta iyo ilaalinta afka hooyo ay ku timaado horta mas-uuliyad markaynu ka hadlayno dee mas-uuliyadda waa in xeer jideeyaa cidda uu saaraya ee ay fuulayso mas-uuliyaddaasi mas-uuliyadda dadka dee xeerar baa saaro oo dastuur baa saaro oo xeerar idaariyahoo dadku ay dhigteen baa saara laakiin ti maanta waxaan isleeyahay baylahdaa ka jirta af soomaaliga mas-uuliyaddu waxay saaran tahay intii ay garasha ku tidhaahdo yeel ciddii isxilqaanta aqoon u leh af soomaaliga raja ka haysa daryeelkiisa iyo ilaalintiisa iyo inay dawargo-a ka jirto aqoonna u leh ayaan isleeyahay wuu saaran yahay oo waxaan isleeyahay dee dadka aqoon-yahanada ah ee u bambaxay ee cilmibaadhistu la tagtay ay jiidatay ee aan danaynin waxyaabaha qaarkood ee aan xayndaabka ku xidhayn ilaalinta iyo korriinka iyo dhowrista af soomaaliga dadkaasuu saaranya baan isleeyahay kuwaasina waa inay isaga yimaadaan oo ay ka hadlaan meel kastoo ay joogaanba inta siyaasiyiinta ah ee maamulada kale gaarka ah u talisaana waxay la tahay inay tabantaabiyaan mooyaane inay iyaguna ka daayaan qoqobka iyo kala kaxaynta siyaabahan kale dadka loo kala kaxeeyo maamul ahaan inaanu midhkaa mudnayn afka soomaaligu oo uu yahay waxaynaga wada dhimanaya oo cid walo aynu naho soomaali nahayba aynu baahidiisa qabno sidaa uu u sheegay booba yuusuf ducaale in dheergarad kale oo badanna ay la qabaan uhiilinta afka hooyo oo aad mooddo in sannadahan dambe lagu soo baraarugay dal iyo dibadna wax un laga dhaqdhaqaajiyey sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta ma ahan mid dabaaldegga maalinta afka hooyo xaflado ay wasaarado ama hay-ado gaar ah soo abaabuleenna ku badbaadayee ee waa mid qof kasta oo soomaali ah laga doonayo inuu ka xigsado afafka qabaad
bisnugu shareero kushakaal quraano kushakaal quraano kushakaal quraano kushakaal quraano kushiraysayaakushakaal quraano kushakaal quraano kushakaal quraano kushakaal quraano kushiraysayaasiin ducadana hashiilin sheeg waxaad tidhaahdaa ducadana hashiilin sheeg waxaad tidhaahdaa sheeg waxaad tidhaahdaa